أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار walaalayaal sidaa ku aragteen cinwaanka muxaadarada waa mowduuc ku saabsan dhallinyarta iyo waayeelka labadaba waa mowduuc ku saabsan cidda guurka doonaysa iyo cidda guurka qabanqaabinaysa odayaasha iyo waalidiinta gees buu ka taabanayaa dhallinyartana geeso badan buu ka taabanaya mowduucu waxa weeyaan caqabadaha iyo waxyaabaha hor taagan ninka dhallinyarta ah inuu guursado inuu guursan waayo qofku muxuu u guursan waayaa guurka maxaa cusleeya guurka maxaa cusleeya haddii la isweydiiyo sidaasoo kale waxaa la isweydiin karaa guurka maxaa fududeeya waa mowduuc waaqiciya oo xaaladda dadka toos u taabanaya waxaan isleeyahay malaa mowduucaas siduu u yahay usoo bandhigi kari maysid laakiin waxaan dareensanahay mowduuca ku saabsan cawaa'iqda iyo waxyaabaha xaniba guurku inuu hirgalo inuu yahay mowduuc xasaasa mowduuc muhiim ah mowduuc taabanaya qofka muslimkaa leanno mowduuc wuxuu ku tacalluqa amba wuxuu la xidhiidhaa wuxuu la xidhiidhaa waxyaabo fara badan wuxuu la xidhiidhaa jiritaanka aadamaha zawaaj haddii la yidhaahdo waa jiritaanka isirka iyo hadhaagiisa dadku inay sii hadhaan ee baaqi sii ahaadaan oo aadamuhu uu sii tafiirmo gaar ahaanna muslimiintu ay sii tafiirmaan ay sii farabataan waxaa kow ka ah guurkaa kow ka ah marka meesha nebigu salawaatu ullaahi calayhi wasalaam uu ka leeyahay tasawaju lwaluud alwaduud fa innii mukaahirun bikum alumama yowma alqiyaama waxaa guursataan haweenka midda dhasha badan leh ee kalgacalka badan macnaheedu waxa weeyaan waduud baa la soo horreysay alwaduud alwaluud mid kalgacal badan oo dhalmo badan kalgacalkaa la soo horreysiiyo dee meesha haddii kalgacal iyo wada joog wax lagu wada joogaa meesha haddaanay jirin badnaani iman mayso oo badna iman maayaan marka fa innii mukaahirun bikum alumama yowma alqiyaama nebigu salawaatu ullaahi calayh wasalaam wuxuu leeyahay ummadaha markay tartamaan ummadeebaa badan ma ummatu nebiyullaahi muusa ummatu nebiyullaahi ciisa ummatu ibraahiim mise ummatu muxamed salawaatu ullaahi calayhi wasalaamu iyomaa badan marka la yidhaahdo si badnaantaasi aad u biiriso aad wax ugu darto waxaa guursataan haweenka dhalmada badan leh aahaarta tilmaanta iyo axaadiista tilmaanta ninba ninkuu ka dumar badan yahay buu ka khayr badan yahay war baa ku laaban laakiin waa la hubaayo way fiican tahay qofku inuu dhalmada badiyo guurkana uu badiyo asbaabteeda iyo waxyaabaha waajibaadka qofka laga doonayo xuquuqda laga rabo waa meesheeda waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu garto jiritaankiisa waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu nasaho ee alla xaqiiqaahoo dhaba uu yahay lagu garto waxaa ka mid a waxaa ka mida guurka iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala guurka inuu jideeyey alle subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay subxaana aladii khalaqa alaswaaja kulliha mima tanbutu اlardu wa min anfusihim wa mima laa yaclamuun ilaahay baa xumaan ka nasahan ilaahay baan xumaan loo tiirin oo aan loo nisbayn allaha aswaajta iyo lamaanayaasha abuuray amba ha ahaato waxyaabaha nabaataadkaa iyo naftoodaba ibni aadamka tarantooda iyo siday isu guursadaan wa mimaa laa yaclamuun iyo waxyaaba aanay ogeyn waxaa la xaqiijiyey guurku inaanu u dhaxayn oo keliya ibni aadamka waxaa inoogu dhowaa xayawaanaadka way isguursadaan haba kala duwanaado qaabka isguurku sidaasoo kale waxa iyagana la xaqiijiyey inay isguursadaan nabaataadku nabaadka iyo waxyaabaha soo baxaa iyo dhirtu inay isguursato oo geedka dhadige hadduu geed laba waayo ma baxo mana midheeyo ma midheeyo haddii geed laba uu waayo geedku wuu iska taagnaanayaa uun wax alla wax laga dheefayaa ma jiraan sidaasoo kale jamaadaadku saalib iyo iijaab ayay leeyihiinoo way isguursadaan oo guur baa ka dhaxeeya iska daa caalamka maxsuusaadka ah ee la taabtee xataa caalamkan maxsuusaadka ahayn caalamulafkaar afkaarta iyo waxyaabaha maskaxda ibni aadamka ku kobca tasaawuj baa ka dhexeeya iyo lamaane bimacnaa afkaarta ibni aadamku qaab bay isu leeleedahay ay isu bacrimisaa marka xataa caalamulafkaar ayaa culimmadu waxay gaadhsiiyaan tasaawujku inuu ka dhexeeyo markaa mowduuca noocaasiya ee ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad ka mida aayaadkiisa ah ee waxyaabaa layna amray culimmadu waxay isweydiiyaan guurku ma waajibba mise waajib maaha culimo fara badanna waxay qabtaa inuu waajib yahay waxay ka qaateen xadiidka macruufka ee rasuulku salawaatu ullaahi calayhi wasalaam uu leeyahay yaa macshar ashabaab man istaطaaca minkum ulbaa'ata falyataزawaj ninka guur kari karaa ha guursado wuxuu doonaba ha ahaadee ninka guur gari guur kari karaa ha guursado falyataزawaj waa amar culimmadu waxay yidhahdeen qaarkood maaha waajiba waa sunne sababta xadiisku uu u yimi waxay tilmaamaysaa guurka oo la guursadaa macaasidaa lagaga gaashaamanaya qofka guursadaa ma macsi ku dhici maayo waa qofka dee iimaanka qaba nin guursaday baa jiroo labaya saddex aloo haddana mada indhaha taagayo tii soo martaba sii raacaya amba haween cagsigana waa saxiix qofka muslimka ah ee shahwada iyo doonitaanka aadamee jinsigaahi ay riixayso ee macsi ka qaba macsi ka cabsi qaba ee guurna kari karaa culimmadu waxay isku waafaqsan yahiin inuu waajib yahay bale culamada qaar baa waxay soo naqliyeen ijmaac la isku waafaqsan yahay inuu ninkaasi guursado hadduu karitaankii guurka hayo naftiisana oo macsi uga baqanaya inuu guursadaa waa waajib qaarna waxay leeyihiin maya marna marna ma waajibo laakiin qofka isagu macsi naftiisa ka adag oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisu ay ka xoog badan tahay walow xoola ha haystee walow guurka ha karee waajib ku noqon maayo sidaasay culamada badankoodu ay leeyihin waxaynu uga jeednaa walaalayaal guud ahaan guurku shay ahmiyaddiisa iska leh oo macnihiisa kule nolosha weeyaan guurkaasi had iyo jeer waxaa hor istaaga caqabaad cid walba iyo xilligeeda iyo goortay joogaan caqabaad baa ka hor yimaada qof doonaya inuu guursado amba nina amba gabadha oo dee doonitaanku labada dhinacba uu ka yimaadaa oo ninkuna ilaahay baa subxaana wa tacaala ku abuuray gabadhana ilahay baa ku abuuray waxyaabaha ugu badan ee keena ee qofku inuu guursan waayo labaa loo qaybiyaayo qaarkoodna waa waxyaabo khaarijiya oo qofka ka baxsan oo aanu xukumi karahayn waxla-aan caadaadka waynu sheegi doonaa hadduu ilaahay ka dhigo dhaqanka dadku ay leeyihiin iyo hiddaha had iyo jeer ku hareeraysan guurka waxyaabaha qaarna waa waxyaabo daakhiliya oo qofka khuseeya waxyaabo qofka shaksi ahaan u khuseeya oo xaggiisa ka imanaya tusaale ahaan waxyaabaha qofka xaggiisa ka yimaada ee cid kale shaqaanay ku lahayn waxaa ka mid a alkhawfu min azawaaj masale caama baa jirta oo la dhaha alkhawfu min almas-uuliya amba alkhawfu min almustaqbal alkhawfu min almajhuul alkhawfu min alfashal cabsi dadka qaar baa fulayska noloshay ka baqdaan wuxuu ka baqanayaa mustaqbalka talow xaalkaagu muxuu noqon doonaa markuu soo weynaadaba xaajaa soo kordhay buu leeyay sanad baa kordhaya howl kalaa soo kordhay wuxuu ka baqanayaa mas-uuliyadda nolosha khawf baa ku jira asalka cabsidu ibni aadamka way udhaxaysaa qolo keliya iyo daa'ifo keliya ma khusayso cid qof kastoo ibni aadami wuu baqdaa laakiin cabsida ayaa heerara cabsi dabiiciya baa jirta oo qofka ibni aadamka ku abuuran oo aan lagula yaabahayn iminka saasaynu u fadhinaa haddee waxaynagu soo dhex dhacaan dareen baynu wada qaadayna kaan xataa cararina iska fadhiyaa wuu nahayaa cabsida iyo baqashada ibni adamkay ku abuuran tahay laakiin inteebay leeg tahay dee waxaan kuu sheegay hadday iminka soo dhacaan rag baana jiidhaya waa la hubaa rag baa baashan kala jibinaya oo dee xadkun baa yaro kordhaya way way way badanaysaa sidaasoo kale cagsigana dad kalaa u shaqeeya dadka qaar baan cabsi lahayn markaa waxay abuurtaa iqxaam iyo ixjaam qofka markaa cabsidu ay ku badato ixjaamkaa ku batay ixjaamku waxa weeyaan waa dubugurashada wax kasta wuu ka baqanayaa wax kasta wuu ka cararayaa wax kasta alfa xisaabin wa xisaab buu u samaynayaa qofka kalena wuxuu samaynayaa wuu isku qaadaya wuu isku qaadaya oo ma xisaabtamayo makanbaha waar waa iska caadi wuu ku dhaqaajinaya makanbaha macno ma leh wuu ku sii daynaya marka waxaa laga yaabaa labaduba waxaa ka dhasha cawaaqib wakhiima qofka intaan isagaan xisaabtamin howlaha iska gala oo bilaa qorshe iyo bilaa nidaam iyo bilaa xisaabta ku galana ma mahadiyo had iyo jeer sidaasoo kale qofka cabsida badanina cabsidiisa ma mahadiyo haba badbaado oo meeshii khatartaa ka cararo laakiin mar kasta badbaadi maayo mar kastana xisaabtiisa isku aadi mayso qofka ibni aadamka waxay idhaahdeen dadka boqolkiiba labaatan dadka boqolkiiba labaatan baa waxaa ku abuuran baqasho wax walba inay ka baqdaan xuseen waxba wax dhigo new bilaad dhacdaa buu odhanaya jaamacadda gal bilaad fahmi weydaa kitaabkan dhegayso bilaad dhamaysan weydaa mar walba dhinaca shaqaynaya waxa weeyaan bilays bilay halis kugu timaadaa shaqadaa gal bilaa lagaa eriyaa guurso ayuu haddana odhanaya amaa guurkaad ku fashilantaa amay gabadhu kaa xumaataa gabadhu waxay leedahay bilow ninku kaa xumaadaa boqol kiiba labaatan dadka ka mida ayaa waxaa ku abuuran wax kastoo ku soo dhaca inay ka baqdaan asbaab fara badan bay leedahay oo culimmadu ay yidhaahdeen masalan ka kaalay waxyaabaha kale ee guurka marka loo yimaado alkhawfu min azawaaji waxa la yidhahdaa jira oo caqabad qofka ibni aadamka haysata ma rabo inaan cabsida ku beero laakiin waxaan rabaa cabsida inaan idinka saaro sidaasoo kale ma rabo inaad ku dhandhaa isku qabto xaaladdu waa iska caadiya koob shaha iyo koob biyo la cabayo weeyaane ku dhaqaajiya ee waxaan u jeednaa qofka ibni aadamka si macquul ah inuu xisaabtamo culimmadu waxay yidhaahdeen maxaa keena qofku guurka inuu ka baqdo kow waxayaabaha keena waxaa ka mid a qofku inuu arkay dad fara badan oo guurka uu ka xumaaday amba nin markii hore wax iska dhigan jiray oo arday wanaagsan ahaa oo ganacsade ahaa oo dukaan yaroo wanaagsan iska haystay oo iska shilis oo iska naaxay oo xaaladdiisu isku dubadhacsan tahay wuu guursaday wuu cagaagmay ninkii labaa isku aadi waayey ninkiio ordaya waan seexan ahayn oo ishuu halkaa ka soo jeedo oo rafaadsan buu arkaya mus waryaa guurka la sheegaya ma noocaasa najayna hay soo marinina way dhacdaa qofka markaa cabsida waxaa ku beeray wuxuun buu qiyaasay waxa guurka la yidhaahdaaba waaba kadeedkanba rag fara badan baa saa ku baqda wuxuu odhanayaa anigoo islee iska guurso oo xaaladdeeda isku dubadha ninkii hebel ama saaxiibka ahayn baa guursadayo wallahi maalintii baa igu dambeysay haweenkuna waa sidaas oo kale gabadh maasha allah iska wanaagsan oo dee laga yaabo in guurkii meel kale uu kaga dhacay gabadhii oo iska sakaraadahoo finish oo luufluuftay bay arkaysaa so odhanaysaa guurka laynoo xayaysiinaya ma waxaase ahaa guuraan kala aado farahay ka qaadaysa qadiyaddaasi waxay keentaa cabsi iyo khawf bimacnaa qofkaasi wuxuu eegay dadkii qof ka mida laakiin dadkii o dhan muu eegin qofka laftiisa muu wada eegine qofka laftiisa qayb ka mida noloshiisuu eegay ma eegin ninkii macsi inuu ka badbaaday ma eegin ninka ubad inuu yeeshay ma eegin ninkii mas-uuliyad inuu qaaday oo nicmo ah intaas oo shay oo wanaagsan oo qofkii ku saabsan ma eegin muu eegin intaas oo qof oo kale oo isagoo faqiira guursaday oo markuu guursaday xoolaystay isaga waxay kaga dhigantay ninkii hebelee saaxiibka ahaayeen ee xaaladdiisu aanay isku dubadhicin kaasunbuu isagu eegaya qofka noocaasoo kala sameeya cabsi ayaa ku dhacda waxaa kaloo ka mid a qofkoo markiisa horeba naftiisa aan ku kalsoonayn marka horeba labaclabac weeyaan wuxuu isleeyahay waad guursatay gabadh baad keentay ubad bay dhashay masaariif baa la doonaya gurigii kirow kaa raba ma waxaa la rabaa ilmaha yar waa xanuunsanaya dawow kaa doonaya arad beel baa la doonaya gabadhi waxay kaa doonaysaa mar kasta shoobin bay kaa rabtaa waxay kaa rabtaa dhar bay kaa rabtaa waxaanu lacagaad keenaysaa waad fashilmaysaa wallahi waa faraha ka qaata iska daynaya marka wuu iska daynaya wuxuu ku xisaabtamayaa wuxuu leeyahay mas-uuliyadda guurka ma qaadi karaysid iska dhaadhicinaya naftiisa wuxuu ka dhaadhicin naftaadu ehel uma aha inaad guursato dadka hebel iyo hebela dukaanada haysta ee lacagta haysta waa xagga maadada ayuu ka xisaabtamaya qof kale wuxuu ka xisaabtamaya xagga naftiisa wuxuu leeyahay adugu hebel baa tahayo reer ma maamuli karaysid adaa lagu maamulaaye hooyada ayaa aabbaha oo keliya maaragtay waxbaa lagu siiyaa dhar baa laguu iibiyaa xoogaa mid baa lacag laakiin adigaagii haddii lagu dhaha dharna sii oo xoolana sii oo biilna sii oo kan kalena sii waad fashilmaysa mas-uuliyad qaadi kari maysid soo odhanaysa waxa inkaa maaha imika la kala fayooyi uu joojinaya waxaa ka mid ah asbaabta qofka qoyska iyo xaafadda uu ku soo koray isuu soo barbaaray barbaartiisa qof aan mas-uuliyad la saarin ama cagsigeeda mas-uuliyadda laga dhaariyey had iyo jeer waynu ku yaro liidanaa xagga ubadka la macaamilkiisa ubadkeenna inuu nin weyn yahay amba gabadh mas-uule inay tahay inay xil qaadi karto tale in la weydiiyo had iyo jeer kuma wanaagsanin innanka soomaalida war naga aamus baa laleeyahy maxaad ku hadlaysaa idoo le maxaanu yeelaa reerkii loo arriminay aniga waxayla tahay waxayla tahay ahaa waa rus baa la leeyahy inanta hadday tiraa aniga hooye waxayla tahay maanta guriga alaabta halkaa in laga qaado xaggaa in loo wareejiyo na waxaan adiga yaa ku sheegay bay odhanaysaa na naga hor dhaqaaq wejigaa gubey macnaa meesha waxaa ku jira waxa weeyaan dadkeennu kuma samaysna ubadka in mas-uuliyad la saaro in la dhegaysto inuu qof wax qaban kara yahay inuu qof mas-uule yahay lama odhan kara maanta adaa ka mas-uula waxaa waxaase waxaa adaa mas-uulkaa waxaase waxaa adaa lagaala xisaabtamaya had iyo jeer kuma nidhaahno markaa qofka haddii guriga lagu soo bahdilay oo xagga guriga mas-uuliyaddiisu aanay ka soo dhismin oo guriga looga yaqaano khayru mas-uul welina lagu yidhi lagana dhaadhiciyey marka bannaanka yimaada wuxuu qaadanayaa khayru mas-uul baat waxba qaban kari maysid guursan kari maysid gabadh maamuli kari maysid ciyaal yeelan kari maysid nolosha qayb ka ahaan kari maysid wax allaaliya waxyaabahaasoo dhan waxay qayb weyn ka tahay qofka ibni aadamkaahi inuu ka baqdo mas-uuliyadda guud ahaan iyo gaar ahaan guurka inuu ka baqdo waa asbaabtii waxyaabaha lagu daweyn karo waxaa ka mid a maxaanku idhaahdaa alkhawfu min alfashal alkhawfu min almajhuul alkhawfu min almas-uuliya waxyaabaha noocaas oo kalea had iyo jeer waxyaabaha lagu lagu daweeye waxyaabaha ugu muhiimsan ee uga horeeya waxaa ka mid a qofku ilaahay subxaanahu watacala inuu isku xidho inuu aamino ilaahay subxaanahu watacaala haddaad isku hadlayso ilaahay kuma hadlaynayo waman yatawakal cala allaahi fa huwa xasbu qofka ilaahay isku xidha ilaahay baa ku filan qofka ilaahay isku xidha ma dayacmo qofku taa waa inuu aaminaa dabeete ilaahay subxaanahu watacaala waa inu isku hadlaya asbaabna waa inu la yimaadaa asbaabtu la imanaya waxaa ka mid a qofka nolosha marka laga hadlayo iyo gaar ahaan guurka guud ahaan mas-uuliyadda nolosha marka la doonayo qofku inuu qayb ka ahaado culimmadu waxay dhahaan waxaa muhiim ah inuu qofku samaysto barnaamiju ku noolaado barnaamijkaasi waa inu leeyahay ahdaaf hadaf uu igsanayo yool waxaas iyo waxaas samee hadafkaasi waa inuu ahaadaa hadaf muxadad ah hadaf keliya haddii ahdaaf tahay xagga diyaanada iyo alla kacabsiga qofku waa inuu hadaf leeyahy ilaa halkeebaa doonaysa inaad gaadho xagga waxbarashada iyo aqoonta qofku waa inuu hadaf leeyahay waa inuu taarget meeluu bidhaansanaya waa inay jirtaa xagga dhaqaalaha ceeb maaha iyo maal iyo hantiyo wuxuu samaysto waa inuu hadaf leeyahy qofku uu xaqiijinayo ahdaaftaasi waa inay ahaataa ahdaaf muxadada ahdaaf la taaban karo kow waa inay ahaataa ahdaaf waaqiciya ahdaaf khiyaaliya waa inaanay ahaan oo waxyaaba aan isqabanahayn oo iska khayaalkiisa intuu fikiro waa inaad noqotaa marka laga sheego maalka waa inaad xoolaha somalilan ugu badan soomaaliya ugu badan waa inaad xasilisaa ninka adduunka ugu aqoonta badan waa inaad noqotaa waa fadfaad waa fadfaad wax waaqiciya oo dariiqii lagu xaqiijin lahaana uu kuu furan yahay waa inay jirto waxaa ka mid a waa inay muxadada bizaman waa inay ahaato hadafkaagu waa inuu zaman leeyahy waxaay waxaa xaqiiji shan sano waxaay waxaa ku xaqiiji toban sano waxaay waxaa ka soo dhalaal lix bilood haddii shan sano aad ka dhigto shantii sano qayb qaybi sanadka koobaad waxaa samee sanadka labaad waxaa samee sanadka saddexaad waxaa samee sanadka shanaad ka takhalus markaa qofku waa inuu saxaa sanadkii koobaad waad dhammaysay kii labaad waad dhammaysay laakiin jantaa roganuun iska soco buugga iska sido kitaabka qur-aanka waan dhigtaa tafsiirkaan dhigtaa uun bal tafsiirkan soo bilaabmaya dhammaanay un ka war oo tafsiirka ninka aanu baranaynba kitaaban buu ninka dhiganayaa kitaabkii ku xisaabtami maayo manhajkaaga aqooneed waa maxay manhajkaaga dhaqaale waa maxay manhajkaaga mustaqbalka ahee guurka iyo nolosha ijtimaaciga ah waa maxay ma qorshaysna dee de waynu isognahay ambaya ma qorshaysne waan iska socdaune idinkuna waa sidaasoo kale un xaalkeennu waa lilaahi oo iska masaakiin baynu nahay oo isaga keen dhacdhacdaawunoo hataa ninkeena ganacsadaha fiicana ganacsi dee qorshe iyo nidaamku yimi maahe dukaayr buu iska haystaa uu iska walaaqaya uu miisaya soo iibiyo sii iibiyo uu sii wadaa ka wax bartee waa sidaasoo kale oo laga yaabaa dad inay ya riixriixayaan oo ay dabada ka wadaan laakiin waxyaabo fara badan oo isku dubadhacsani ma jiraan waxaa ka mid a inuu qofku cabsida yani waxyaabaha dawayaan kuu sheegaya waxyaabahaad fahansan tahay ee qaldan ee nolosha lagaa fahansiiyey isku day inaad beddesho waxaad iska dhaadhicisay anta faashil waan isqiyaasay niyawo nolosha ba siyaadaan ku ahay nolosha gebigeeda ba siyaadaan ku ahay aniga waan iska dhex joogaa uun macno alla macnaaan samaynaya ma jirto waxbarasho kuma wanaagsani ee dhaqaale kuma wanaagsani cibaado kuma wanaagsani waan iska dhex joogaa noloshan iyo waan fashilmay markaan dhowr habeen salaatuleelka kaco habeen afraadka waan seexanaya waxbarashaan bilaabaya mama fahmaayeba qofku naftiisii wuxuu u sheegayaa anta faashil waad ninkaasi faashil baa tahay qofku fahankaa inuu iska bedelo naftiisa inuu sheego inuu wax qaban karo afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabasa wa annakum ilayna laa turjacuun marka laga hadlaayo cibaadaadka cabas laguma abuurin waxaa laguu abuuray inaad wax qabato inaad cibaadaysato cibaadadii waad awooddaa ilahay baa subxana wa tacala kugu abuuray waxaa laguu abuuray inaad aqoon yeelato aad cilmi yeelato anba weyno anba yarow waad awooddaa nafta ka dhaadhici hadday kaa dhaadhacsaned waxba baran kari maysid adaa isjebiyey cid kale kumay jebin qofku naftiisa waa inuu mafaahiimta iyo waxyaabuhu aaminee qaldan waa inuu iska saaro fahankaa cagsigiisana waa inuu soo geliyaa meesheedii dadka had iyo jeer qofka saaxiibka uu leeyahay kaalin weyn bay ku leeyihiin qofka cabsida inay ka biiyaan dhiirigelinta waxaa la yidhaahdo waad wanaagsan tahay halkaasaad ku fiican tahay waxan waad qaban karaysaa adaa ka xoog badan adaa ka saamayn badan waad yeeli kartaa qofka qofka ku ag taagan nin baa waaa waxaa musaabaqa lagu qabtay musaabaqo tartan ayaa waxaa lagu qabtay kelmadda qofka ugu saamaynta badan le waa maxay in loo duceeyaa in wax la siiyaa kelmaddii aan odhanin qofka wax loo taro bay dhn qofka wax loo taro maxaa ugu qiimo badan in wax la siiyaa ma in loo duceeyaa ma in lala saa waa maxay waa la waday nin kastaaba wax buu yidhi nin baa wuxuu yidhi waxa weeyaan waa tashjiica waa dhiirigelinta adaa dareemaya waxbaad qabanaysaa qof baa wuxuu ka odhanaya arrinkaad qabatay aad baan ula dhacay aad baan uga mabsuuday ayuu ka odhanaya wixii aad qabatay wax weyn buu kula noqonaya waxaad dareemaysaa inaad wax kalena qaban karayso waxbaad qorqortay wuxuu ku nin qoraalkaagii waan akhriyeyo raayic buu ahaa akar min raayic laga yaaba in raayic ba ahayn oo qalada qaladaad badan ay ku jiraan uu qalqalloocay laakiin kelmadda ah waxbaad qori karaysaa oo qoraalkaagu uu fiican yahay oo mawhibo qoraal baad leedahay ninkaas saamoyn weyn buu ku leeyahy tilmaantaa qofka kelmad fiican in lagu yidhaahdo aan mujaamale ahayn qofka waa la saxaa khaladkiisa waxa waxaa iska ilaali laakiin lama niyad jabiyo xataa marka la saxaayo intoo qofka marka hore loo wanaajiyo shayga o waxaasi waa sidaa waxaasi waa sidaa waxaasi waa sidaa addana waxad leedahay axsanta waad fiicinaysiisay waad wanaajisay nebiga salawaatu ullaahi calayh wasalaamu laba nin baa isula yimi oo isku haysta qur-aanka aayad qur-aan oo ka mida rasuulku calayh isalaatu wasalam wuxu labadiinibu waa wanaajiseen ninna ma canaanan kana wuu wanaajiyey kana wuu wanaajiyey laba ninoo masale isku qabsaday oo waxaa looga jeedaa reer bani qurayda waa garanaysaan labadiiba rasuulku alayh salaam lam yucanif waaxida minhum mid ka mida rasuulku ma tacniifin dabeecaddiisa caynkaas ahayd zaadaka allaahu xirsan walaa tacud ninkii saxaabiga ahaa iyadoo salaaddii lagu jiro rukuucsan yahay ayuu maqlay ayuu masaajidkii soo galay markaasaa isagoo soo socda intu bartaa dhexda ku soo rukuucay ee isagoo rukuucsan buu soo cararay digdigtiis baa la maqlay waa un rukuucsan yahay wuxuu rukuucda ka gaadh waa ninkan waxaa sameynaya yuu ahaa rasuulkiilo aniga ayuu ahaa rasuulku alayh isalaatu wasalam wuxuuhi zaadaka allaahu xirsan walaa tacud ilaahay dadaal hakuu hagaa ha kuu siyaadiyo laakiin qaladkii hau noqonin miyaad waalantay maxaada soo cararaysaa lama odhan rasuulku alayh isalaatu wasalaam wuu saxay dabadeedna waanu u duceeyey oo nink inuu xirsi sameeyey oo dadaal uu sameeyey ayuu rasuulku alayh isalaatu wasalaam tilmaamay middaasi waa midda guurka cabsidiisa waxyaabaha ugu faraha badane keena waxaa ka mid a qodobka kowaad wali ku jiraa alkhawfu min almas-uuliya amba alkhawfu min azawaaj waxa weeyaan inuu qofku is idhaahdo reerka biilin kari mayse waa arsaaqadda arsaaqadda xoole ma haysatid faqiir baad maxaad guursataa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay dadkii ubadka lahaa ee fuqarada ahaa adu waxba ma hayside kuwii ubadka lahaa ee fuqradaha bu ilahi subxana wa tacala la hadla wuxuu yihi walaa taqtuluu أwlaadakum min imlaaqin naxnu narzuquhum naxnu narzuqukum wa iyaahum haddaad fuqara tihiin oo caydh tihiin oo ubadna aad leedihiin ubadkiina hallaynina waayo naxnu narzuqukum anaka idin arsaaqayna wa iyaahum iyo ubadkiinabe waa kuwii markaa faqrigu uu hayey ubadna wuu hayaa waana faqiiroo waa caydh qofka muslimkaa waxaa laga rabaa inuu aamino ilaahay subxaana wa tacala inuu wax bixiyo asbaabna inuu la yimaado inuu shaqo tago inuu dadaalo qofku inaanu fadhiisanoo aanu isdhigan qofka muslimka ahi waa inuu ogaado laba aayadoodoo isku macnaa oo isu dhow baa jira mid waxa weeyaan walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaqin aayadda labaadna waxay leedahay walaa walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaqin ubadkiinna hallaynina idinkoo ka baqanaya faqri eeg midna faqrigii baaba hayaba midna wuxuu ka cabsi qabaa faqri inuu ku dha waxbuu hayaa laakiin daba kawalwar buu qabaa wuxuu leeyahay intan idinkuma fila dukaankaa yari iminka waa laba kuwani markay shan noqdaan ku filaan maayo dad baa saa xisaabtama moogta waa gaalada wuxuu ka odhanayaa qofku imisuu caafimaadkiisa iyo masaariiftiisa iyo tacliintiisa iyo maxaanku idhaahdaay rafaahiyadiisa iyo alcaabtiisa imise qofku qofku qofku waxa weyaan ku filan yahay saay ka odhanayaan waxaa lagu dhufanayaa dadku dadka uu la nool yahay noloshooda dakhliga guud waa imisa soomaalida boqol boqol dollar boqol iyo konton meelahasa soo gala sanadkii isku celceliska qoyskii saa wuxuu leeyahay boqol iyo konton baa ku soo galaa saad shan dhashay xaggaad geenaysaa shanna waad dhashay boqol iyo konton laba boqolna way ku soo galaan isaga wuxuu haystaa inta yare soo gashaa inay arsaaqadii ilaahay subxana wa tacala ku idashahay marka wuxuu odhanaya dhasha ha la yareeyo idaacadda wa idinka dhegaystay waxaa meeshaa laga akhriyo ha la yareeyo dhasha ha la kala koriyo dhashi waatan laga sheekeyn maya caafimaad waxaa laga sheekeynaya waa arsaaqad waxaa laga sheekeynaya waa arsaaqad waxay leeyihin dadkani waxay cunaan xaggee baa ka helaysaan dadkan yaa abuuray ilahay baa abuuray subxaana wa tacaala ilahay baa arsaaqaya ilahay wuxuu leeyahay naxnu narzuqukum wa iyaahum aayadda kale waxay leedahay naxnu narzuquhum wa iyaakum way isweydaar baa ku jira qoladii faqiirnimada fuqarada ahayd ee lahayd waxba ma haysataane ubadkii laaya quraysh baa laga hadlaya iyo dee cid kastaoo la mida waxaa lagu yihi idinkana ilaahay baa idin arsaaqa iyagana ilaahay baa arsaaqa waxaa lasoo la horreysiiyey ilaahay naxnu narzuqukum idinka ilaahay baa idin arsaaqa qoladii kalee ka cabsanaysay faqriga ee lahayd intani kuma filla markay kuwani soo bataan waxaa lagu yihi naxnu narzuquhum iyagana anaka arsaaqayna wa iyaakum iyo idinkaba labada aayadood markaa waxa weeyaan isweydaar baa ku jira qofka ka cabsi qaba faqriga iyo ka faqri ku jira labada labada aayadood waa isku macne laakiin waxay ku kala duwan yihiin nina waa faqiir maanta nina faqri buu ka cabsanaya walaalayaal qodobka ugu muhiimsan ee qofka muslimka ay tahay inuu aaminaa waxa weeye inuu guursan karo ilaahay subxaana wa tacala inu tala saarto asbaabta iyo mas-uuliyaddan inuu la yimaado waxyaabaha kale cabsidaa qofka ku beerane waxba maa samayn karaysid waxba yeeli kari maysid waxba maamuli kari maysid masaariif ma haysatid dukaan ma haysatid waxaan wax allaaliya waxaasi waa awhaamta iyo shubahaadka shaydaanku qofka muslimkaa ee uu ku soo tuuro qodobka labaad keena amba cawaa'iqda waxyaabaha ka hor yimaada guurka waxyaabaha waxaa ka mida qodobka labaad wasaail iclaamka wasaail iclaamka had iyo jeer waxyaabaha daawashada la daawada ee tiifiyadan iyo musalsalaadka iyo maxaan ku dhaha aflaamta had iyo jeer taa dumarkaa u badan waxay waxay sawiraan nolol mihaaliya nolol ibni aadamku aanu hawaysan karinba ninkii caadaystay inuu musalsalaadka daawado wuxuu daawanayaa gabadh qurux badan oo noocay u eg tahay iyo siday tahay aan la geranahayn waxaa laga yaabaa toban saacadood gabadhan laga shaqaynayay oo dad khubaro ah oo tajmiilka iyo qurxinta iyo lebiska iyo steelka waxyaabahaas ku takhasusay waxaa laga yaabaa laba saac gabadha in laga shaqaynaya timaheeda iyo indhaheeda iyo xiribaheeda iyo waxay xidhan tahay iyo see u dhaqaaqayso iyo kabaheeda markaas anigu tambuu daawanaya gabadh noocaasa buu doonaya gabadh taas oo kalea buu leeya kuwan meesha taagtaagan naf ma laha saasuu am waa xaqiiqa ma ma kaftan maa waa xaqiiqa rag waaweyn rag waaweyn baa waxay kaga dhigtay dumar idaacadaha soo fadhiistoo warrama sabab aniga hiblaaye mooyaane waa taa warramaysa aniga hiblaaye mooya gabadh kala dooni maayo gabadhiisii baa ogaatay ninkan xanuunka haya gabadhiisii uu ka sal guuray dumar kale wallaahi bay ka tahay ninkaas wuxuu daawada marka warka lasoo m b c gabadhu ka shaqayn jirtay m b c da xilliga saacadda madaxeeda markay taagantahe warka uu iman warka uu soo dhacayo uu soo cararaya uu geynayaa hadduuna yahay uu iskaga dhaqaaqaya hadday gabadh kaa tahay taa hadday taa way ku indha caddan saasuu eegayaa ilamaa iyo ay ka dhammaanaysa gabadhiisii waxay fahantay ninkan xanuunka haya gabadhii way doontay way doontay way soo heshay gabadhii gabadhii bay la saaxiibtay gabadhani markay meelahaa maraysa iyo markay halkan soo fadhido waa laba dumar ah oo kala duwan ile marka waa laga soo shaqeeyey waa nin kuu sheegaya dad baan shaqo kalaba lahayn gabadhi gabadhii bay doontay way soo heshay waxay tihi maanta waxaan u qado karinaynaa hiblaayo ninka wuu yaabay qofkaad weligaaba doondoonaysaa gurigaa kugu timi maanta u qaadan waa bay ku noqotay ninka gabadhii hiblaayo la odhan jiray baa maanta loo qado karinaya ninka waxaa ku adkaatay saacaddii duhurka inta la gaadhayo gabadhii tv-ga uu ku arki jiray buu haysta inay imanayso gabadhiioo dee gabadh iska caadiya oo gurigeedii ka timi oo khubardii aanay helin dee nimankii khubarada ahaa aanay helin oo iska soconaysaa gurigii soo gashay ninkii gabadhii buu weli sugaya gabadhi way soo dhaaftay way salaanta u dhaaftay tii buu sugaya weli tan dhaaftayna tahay uma haysto tii buu sugaya waa rasmi gabadhiisi buu yeedhanaa gabadhii hiblaaya aawe soodidii ku dhaaftay maaha ma gabadhii weyneed halkan maraysay ha waa tii halkan maraysay tan maahee ninkii gabadhiibuu soo hor fadhiistay ilaahayaa buu keenay ninkii qofkan meesha fadhida iyo iyo qofka t v uu ka daawan jiray isku nooco maaha wallaahi waxaa laga sheekaynayaa caalam alcarabi meesha dawakday waa caalam alcarabi waxaa laga sheekaynayaa dadka musalsalaadka ku ibtiloobay guryahoodii inay dumeen wuu daawanayaa gabadh noocaas unbuu rabaa un gabadh ka soo baxaysa meesha dhuuban ee mariiqa laga siibay ee gaajoonaysa ee xiidadu soo baxeen taasunbuu doonaya nag wuu dawakhayaa qofka musalsalaadka musalsalaadku waxay keeneen dadkii guurkii inay guurku dadkii caadiga ahay la noolaayeen inay guursadaan haweenkuna waa saas oo kale haweenka waxaa lama sii sheeg sheegee haweenka laftoodii dee waa saas oo kale oo dadkan meesha lasoo hor istaajinayo dad lasoo xulay oo fitnada iyo ibtilada loogu talagelay weeye markaa kaa laftiisu waa qayb ka mid a asbaabta keentay ixsaayaad fara badan baa jira guryaha ku dumaya caalam alcarabi laba filin oo turkiya oo musalsala caalam alcarabi inta gurye ay dumiyeen oo gabadhi wax walba hadday hayso muhanad baa soo galay bay leedahay mala beri horkaasi aban malaynaya kale qaar baa ka dambeeyey imike muhanad baa soo galay sida muhanadoo kale maxaad igu salaami weyde sida muhanad markaa gabadhiisa soo timaad maxaad iga soo hor carari weyde muhanad gabadhiisa tuurtuu kusoo qaada waxaas laga sheekeyna waa rasmi waa rasmi bal ka waran bal ka waran gabadhii ninka lahayd ee xaaska lahayd baa sidaas ahe gabadhii kale sugaysay nin ka waran nin noocaas hebel oo kale nin u soo eg oo saansaan kale baan doonaya wasaa'il iclaamkuna qaybi ka yihiin waxaa ka mid ah qodob dhallinyarta oo dhan ku wada ku wada dhegan oo qodobkaasi waxaa weeyaan alaxlaam alwardiya alkhiyaaliya axlaam wardiya baa jirta qofka dhallinyarta ahi waxba kala qarsan mayne dee bahashan baaba kadeedahe waan iska sheekaysan lahayne waxaa weeyaan dhallinyartu qofka dhallinyarta ahi marka uu yar yahay maskaxdiisa waxaa ku jira guurkiisa markuu ka sheekaynayo waba waxbuu sawiranaya guri nooceeya gabadh nooceeya nolol nooceeya marka waxoogaa sii weynaado talo wadiifadiisu waa sidee noloshiisu waa sidee siduu u maamuli lahaa ciyaalkiisu say u ekaanayaan hablaha say yihiin inamadu say yihiin khayaal baa ku sawiran iminka khayaal buu qofka ibni aadamka ay sawiranaya waana arrin abiiciya iminka haddii lagu sheego magaalo heblaayo ayuu hebel ka yimi markiiba suurad khayaalaad sawiranaysa iminka inta magaalo aad maqashay mid kasta sibay kuugu egta maskaxdaada ninka noloshiisa ee gabadha nolosheeda farisuaxlaam baa gabadha la yidhaahdaa gabadhu farisu axlaamiha waa nin si ugu sawiran nolosheeda iyo gurigeeda caynku noqon doono fadhiga hurdada cuntada mashcaarif ubadkeeda say ula macaamilayso iskuulkay geynayso markay waaweynada noocay u ekaanayaan qofka waxbaa ku sawiran laakiin xaqiiqadu taa way ka duwanta xaqiiqadu had iyo jeer taa way iska bedeshaayo nolosha xaqiiqada ahayd dee waa tiinan caadigaa ubadka inanku uu sawiranayo iyo ubadka inantu sawiranaysaa kuwana hor joogjooga way ka qurux badan yihin guryaha iyo qaabka loo nool yahay kawuu ka qaab badan yahay labada qof ee ilaahay subxaana wa tacaala isu calfay maxabada dhex maraysa iyo kalgacalkoodu dee waa soomaalidaasun wax kaloo khayaaloo romansi ma jiraan sian iska caadiga dadku ay wada nool yihiin nin iyo gabadhii ee iska dabiicigahunbaa loo wada noolaanay lakiin gabadhu waxay sawiranaysaa waxaa wax ka duwan ninkuna wuxuu sawiranayaa waxaa wax ka duwan noloshii noocaasi khayaalka ahayd markay waaqica ka hor timaado qofkii waxaa ku dhacaya wax kale ama intaanay waaqicaba iman qofku wuxuu doondoonayaa oo maskaxda uu ku haynayaa noloshaa khayaaligaah kaana maaha may tanna maaha may tanna maaha dabeetna qofku uu baqanaya wuxuu isleeyahay amay noloshu kaa xumaataa ama guurku kaa xumaadaa dabeetna khayaal fara badan buu gelayaa waxaan jeclahay halkaa hal qodob inaan xuso mawduuc kale oo igu taagnaa ayaa mawduucan iga soo dhex galay oo dhalinyarta ku saabsan oo dhowr adigu qaybooda qayb ka mida dhalinyarta iyo qaabkii nolosha ula macaamilaan saddex qaybood weeye waxaan jeclahay saddexdaa qaybood aad in loo dhegeysto marka la eegay dadka masuuliyad mas-uuliyad qaadkooda iyo fikirka nolosha iyo sida ay ula macaamilaan waaqica saddex nooc weeye dhalinyartu ka koobaad dhalinyarta waxaa la yidhaahdaa ashabaab amba ashaab alictimaadi nin dhalinyaro ah oo cid kale ku tiirsan waa shaksiyaad aan istiqlaaliyad lahayn qofkan waxa weeyaan waa nin wuxuu mar walba cabsi ka qabaa inuu cid ka go'o aabbihii hooyadii buu saaray waa nin weyn marka hore kori korintii baa saaran mar labaadkiina waxaa saaran waxbarashadiisii marka waxbarashada uu soo dhamaystay wuxuu diyaar u yahay aabbihii hooyadii inay u guuriyaan buu doonaya waa loo guurinaya weli waa culayskii soo arki maysa haddana markay taasi dhammaato wuxuu sugayaa reerkii in loo biiliyo waa loo biilinaya haddana baahidiisi dhammaan mayso waa shaksiya ictimaadiya bimacnaa waa shaksiya tactamidu calaa hayriha daa'iman waa qof cid kale mar kasta cid kale waxa weyaan ku tiirsan haddii aanu hooyadii ku tiirsanan iyo aabihii saaxiibkiiba ku tiirsanyin dhibtii ku dhacda mas-uuliyaddeeda qaadi maayo wuxuu doonaya in lala qaado haddii waxay lay ku yimaadaan waa carreexul hebel arrin baa igu dhacaya kaale sii la dheh wax kalaa ku dhacaya aabbay arrin baa igu dhacaya kaale si dheh aabbihii buu tegaya haddii wax kale ku dhacaa nin kale ula tegaya weligii ninkaasi mas-uuliyad keligii qaadi maayo waxbaa ku dhacay arrinkaasi aduu kugu yimi xalli is odhan maayo waa shaksiya ictimaadiya dhibaatooyinka ku dhaca waxaa ka mid a waxyaabaha qaladaadka ahee uu ku dhaco ma isagu ma taxamilo mas-uuliyaddeeda wuxuu leey aabahay baa ka dambeeya waxa arrinka noocaasa maan samaynay waxaaso dham waa aabbo waxa noocan may aniga ma igu dhaceene waa hebelkaan saaxiibka nahay isagaa waxa i qurxiyey shaksiyaddiisu waa daa'iman waa shaksiyad qof kale dul saaran waa shaksiya ictimaadiya run haddaad doonaysaan hadda dhalinyartu caynka yihiin aabbayaasha qaarkood saasay u macaamilaan inankii wuu koolkoolinaya wuu korinaya wuu korinaya waajib baa loogu leeyay waxbuu baraya waxbuu baraya waajib baa loogu leeyay inankii isagoo nin weyn oo gadh lahoo bidaar laho laga yaabo jaamacad ka soo qalin jebiyey ayaa wuxuu le kii yaraa baan shaqa la doondoonayaa way suuqaystaba yaacayna markaasu bartan geenaya bal inankii shaqa ii siiyo markaasu waxaan ka soo wareegaya inankii baan shaqa u doondoonaya inankii inanki shaksiyaad ma leh odaygaasi inankaa waa dilay bal hadoogo kow buu kaga siiyey inankaa shaksiyaddiisu waa baabiyo u halleeyey shaqadii buu usoo helaya shaqadii markuu usoo helo ka hadhi maayo wuxuu leey kii yare baan u guurinayaayo guri wax baan la hagaajinayaayo kii yare baa igu guursaday buu leeyay dee isagaa soo guursaday madu kugu guursaday ninkii guurkiisii buu xambaarsan yahy soo odhanaya gabadhii buu la aqalgelayaaye kii yare baan u hoynayaaye goormuu ninkani meel qabanaya hadha buu odhanaya gabadhii baa ka umushay ilmihii baa ka xanuunsaday siduu u soo korinaybu ilmihiisina u soo korinaya xaqiiqdu waxa weeyaan odaygaasina wuu khaldayo ninkaasi waa dilay ninkuna wuu khaldan yahayo waxay ahayd markuu meel soo gaadho qofku inuu ictimaadkii ka baxo markaan ku lahaa qofku waa inuu qorshe samaysto qorshe waa inuu samaysto qorshe noloshiisa ka midoo hadaf ahdaafta waxaa ka mid a goormad aabbahay hooyadaa ka maarmaysaa markaad maxay markaad halkee soo gaadho haddaad weligaaba saaraato shaksiya ictimaadiyaad noqonaysa kaasi waa mid qodobka labaadna waxaa la yidhaahdaa oo dhallinyarta ka mid a waa shaksiya amba waa shaabun khayaali waa shaab khayaaliha gees waa ka ictimaadi oo gurigoodii buu ku nool yahay oo aabbihii buu saaran yahay hooyadii gees kalena waa khayaaliyo wax kaleu ka sheekaynayaayo waxyaabo kaleu ka fikirayaayo talow xaalkaagu seebuu noqon doonaayo waxaad noqonaysaa baylod baad noqonaysaa dayaar baad noqon doontaa halkaasaad ka dhici doontaa madaxweyneaad noqonaysaa khayaal buu isugu sheekaynayaa tobanka subaxnimona uu soo kacaya tobankuu soo kacaya habeenkii oo dhanba t v buu daawanaya amba meelahaasuu joogaa u qayilayaa kowda habeenimuu seexanaya naftiisana khayaaliyaad ayuu ugu sheekaynaya kaasi wax ka soo qaad ma leh laakiin khayaalkaasa yaro galae khayaalku meelaha guurku ayuu ka soo gelayaa oo qofka guurkiisana khayaal buu ku noolaanaya khayaalkii markaa iyo waxyaabii qofka maskaxdiisa uu isugu sheekeynayey waxa laga markuu xaqiiqo waayo guurkii qofkaasi inuu maarata gees uga leexdo qofka u dambeeya waa shaksiya xaqiiqiya amba waa shaabun xaqiiqi nin dhallinyarao xaqiiqiya nin dhallinyaraahoo dhab ah nolosha si dhaba buu ula nool yahay waa koox dadka aada ugu yar tilmaamihiis iyo astaamihiisa aan ku siiyo waxyaabaha had iyo jeer kaasi wuu xun yahay kaasi wuu xun yahay kaasi wuu xun yahay waxaa ka wanaagsan kaasaa wanaagsan tilmaantiisuna waa taa si qofka muslimka ahi isugu miisaamo hadda ninka dhallinyartaa waxyaabaha uu ku wanaagsan yahay koo waxaa ka mid a mu'minu biاllaahi subxaanahu wa tacaala wawaahiqun bihi wamutawakilu calayhi daa'iman qofkaa muslimka ninkaasi mar walba ilaahay buu rumaysan yahay cid walba wuxuu kaga kalsoon yahy ilahay subxaana wa tacaala ilaahay buu ku kalsoon yahay ilaahay buu isu dhiibey ilaahay buu ku tiirsan yahay cidaan ilaahay subxaana wa tacaala ahaynuu u baahan yahay ma jirto naftiisa wuxuu u sheegay baahidaada iyo jiritaankaaga ilaahay mooyaane cid kaloo wax ka qaban karaysaa ma jirto ayuu qofkaasi aaminsan yahy number waaxid halkaa maxaa ku baxay maxaa ku baxay waxaa ku baxay qofkaasi baahidii ibni aadamku u qabay oo dhan uu ilaawaya qofka ilaahay haystaa dee cid kale uma baahna hadduu qofku taas aamino weye marka hore qofku wuxuu aaminayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala in la isku xidho la tala saarto la isku halleeyo qodobka labaad waa qof yaqaana dowrkiisa iyo kaalintiisa mas-uuliyaddiisa iyo qadarkiisa waa qof yaqaana wuxuu qaban karo maxaad ku fiicanta qof cashwaaiya maaha yani qof fawdawiya maahe waa qof yaqaana wuxuu ku wanaagsanya maxaad ku fiicanta maanta badankeena haddii layna weydiiya maxaad ku fiican tahay ma farsamada gacanta ma ma wax dhigashada ma tacliinta ma handasada ma ganacsiga maxaad ku fiicantahy hadii layna weydiiye garan mayno qofku xaggan buu ku wadaa geerkaasuu gelinaya wuu ka saarayaa dukaan yar buu furaya wuu kala kacaya wuu ka saaraya iskuol buu wax ka dhigaya macalin buu noqonaya wuu ka boodaya shirkad buu u shaqo tegaya waa heeda daw waa heeda daw qofkaasi waa qof yaqaano kaalintuu buuxin karo iyo qadarkiisa sidaasoo kale waa qof damuuxa waa qof han leh haydalas maaha qof iska fadhiya oo qadarkaasuun sugaaya wuxuu haystaa qadarku inuu arsaaqada iyo waxaa qaybiyo isagoo fadhiya inuu jaanis fiican soo hormaraya dhab intuu ku dhigo qadarkaasi inuu la duulaayo taasuu aaminsan yahay qadar qof la duulaana ma jiro had iyo jeer asbaab bay ku yimaadaan ilaahay subxana wa taala la tala saarto iyo asbaabtoo la qaato waxaa ka mid a waxyaabaha uu ku wanaagsan yahay amba tilmaamihiisa waxaa ka mid a sucuubaadka iyo waxyaabaha noloshee adag wuxuu aaminsan yahay in laga bixi karo ina maca alcusri yusran wuxuu aaminsan yahay ina maca alcusri yusran lan yagliba lan yagliba cusrun yusrayn ina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran laba yusri iyo hal cusri baa meesha yaalla hal dhibaato laba yusri kama adkaato markaad soo dhaafto yusriga ee cusriga aad soo marta maxaa ka dambeeya yusri baa ka dambeeya qofku wuxuu aaminsan yahay dhibta ku dhacday maaha adduunkii baa dhammaaday khalaas noloshu way soo xidhantay maaha haddii markaa dhibaata ay ku hayso qofku wuxuu aaminsan dhibtan waa laga baxaya lakiin wuxuu buu raadinaya markaa makhrajkii sidaad uga baxdaa waxaan same muxaawalaad buu samaynaya muxaawalaadka iyo iskudayga qofku uu samaynaya waxaa ka soo baxa xataa waxyaaba qofku aanu naftiisa ku ogan baa ka soo baxa daaqaad tanfajir daaqaad tanfajir awoodo iyo karti ku dahsoonaa qofka oo ku jiray ayaa qarqarxaya waxyaaba uu islahaa maba qaban karisid buu qabanaya qofku waxbuu isku dayaya way suuro geli waayeysaa muxaawalaadkuu badinaya iskudayguu badinaya waxaa ka mid a had iyo jeer waa qof u jeel qaba waa qof u ooman waxa ka maqan ee aanu garanahayn inuu garto yani yabxasu can اlmajhuul yatacalam waa qof mar kastaba ardaya nolosha waa madrasad aad u weyn noloshu waa iskuul weyn noloshaasi qofku wuxuu diyaaru yahay wixii soo maraba inuu ka faa'iidaysto nolosha inuu inu inuu arday u ahaado wixii soo dhacay inuu wax kala hadho uu nawd karaysto beri ku dhici maayan haddii kale yani iyo waxyaabo fara badan oo kale inaanu qofku inuu qofku aaminsanya wax mustaxiili inaanay jirin wax mustaxiili oo aan la qaban karin adduunka inaanay jirin waxaa ka mida waxyaabaha keena cabsida guurka waxaa ka mida alfawaaxish wاlfujuur almacaasi qofku haddii macsiyada uu laazimo oo macsi falow uu yahay oo laalaab iyo leexleexa qofku uu ku badan yahay guurka wuu ka baqdaa xumaanta qofku hadduu badsado guurka kuma soo dheereeyo leanna wuxuu sameeyey buu isgaranayaa qofku hadduu faajir yahay guurka u ka leexleexanaya waxaa laga wariyay cumar radia allahu tacaala canhu ninba wuxuu ku yihi maa yamnacuka can inikaaxi ilaa cajzun aw fujuur waxaadu ma guursatay buu hi maya miya maan guursan markaasa wuxuu uhi guurka laba arrin midun baa kuu diidaya anu waan fahmaya laba arrin mid ahaanun baa kuu diidaya imaa cajzun wa imaa fujuur ama dee nin tamar daran baa tooma guursan karaysa amaba faajir baa tahay faasiqa qofka faasiqa ah ee tumanaya ee laalaabka maraya ee habeenkii meelahaa taagani guurkii wuu ka baqanayaa dumarkii buu ka wada shakeeyaya dumarkii wuu ka wada shakeeyaya hablihii buu ka shakeeyaya wuu baqanaya wuu cabsoonaya cabsi baa gelaysa wuxuu is leeyahy ceebtaadaa la ogi iintaadaa la ogi waa adigii bartaa taagnaa waa adigii xumaantaa samaynayey waa adigii waay waxaa yidhi waa adigii hiblaayastaa ku yihi dumarkii buu isleeyahay xantaadii ogiin markaa qofku u cabsanaya wuu baqanaya qofku hadduu faajir yahay fujuurkaa lagu ciqaabaya ilaahi subxaana wa tacaala waa ka odhanaya wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum xumaanta waxyaabaha idinku dhacaya waa xumaanta gacantiinu ay samaysay guurku waa nicmo ilaahay subxaana wa tacaala bixiyo nicmada ilaahay uu bixiyey waxyaabaha qofka seejiye waxaa ka mid a macaasida ku markuu macsi la yimaado shay wanaag ina arajula la yuxramu birisqi bidanbi yusiibu qofka waxaa arsaaqada loogu diidaa mararka qaar arsaaqad u soo socotay waxay ku istaagtaa ay u hakataa dembi uu ku dhacay hawshaadoo ku wanaagsan arsaaqadaadoo ku fiican dakhligaagoo wanaagsan baa qofku macsi bilaabaya marka macsida uu bilaaba arsaaqadaada bay saameynaysa xantaadaa badanaysa dembigaagaa badanaya khiyaamadadaa badanaysa laalaabkaagaa badanaya xumaantaad samaysa waxay ka go-an tahay arsaaqadaada waxay ka go-an tahay diintaada waxay ka go-an tahay caqiidadaada waxay ka go-an tahay iimaankaaga marka maadaama guurka uu nicmo yahay waxyaabaha qofka guura inuu ka cabsoodo keena waxaa ka mid ah macsida ayaa ka mid a waxaan kusoo gebagabeynayaa oo qodobka ugu dambeeya waxyaabaha la yidhaahdo alcaadaad waataqaaliid alijtimaaciya caadaadka iyo had iyo jeer waxyaabaa dadku dhaqanka ay u leeyihiina ka horreeya guurka innaku ummad baynu nahay oo dee dhaqan baynu leenahay laga yaaba ninkii yarad fara badan baa laga doonayaa gabaadi baa laga doonayaa dee maanta farahay ka baxday farahay ka baxday imika oo ninku hadduu siraaha guursa wuxuu diyaarinayaa guurkiisiiba lacag ka fara badan buu diyaarinaya oo dee waxyaaba aynaan arki jirin ayaa caadaad inoo noqday imika waxyaaba ayna soo mari jirin wuxuu ku leeyahay waxyaabaa layga sheegay wax ka mid a haddaan tirin dhalinyaraan waraysta waxaan ku ihi maalmihii mawduuca layga qoray kadib weeyaan dhalinyaraan waraysta maxaad u guursan weyday qaar waxay igu yidhaahdeen haddaad istiraaha guursa imika horta intaanad guursanba oo gabadha ay heshiisaan waxaa la leeyahay maanta waxaa la isbaranayaa inanta walaasheed hadda mabada isguursanba labadii qof waa heshiiyeen heblaayo inayka heshii inay ka heshiiyeen baa la isbaranayaa saa loo qada karinaya qarash baa kugu socdaa isagii baa odhanaya walaalkaa baan qada u samaynaya waa qarash kale xaafadiinii baan soo booqanaya waa qarash kale xaafadiina xaafadaydii ha timaado reeraan waxbaba isu ahayn oo laba dhalinyarah laga yaaba inay kala noqdaan waanay dhacday intaasoo jeer intay isbarteen oo reerihii madaxa la isu geliyey waanu ka noqonay wiiiba wiiiba waanu iska daynay haddaba waa reerihii xididay baa la isbartay kani waa sadohodii kani waa sadogii kani waa dumaashigii kani waa mashcaarif inantii waa ninkii isku dhacnayo hadal bay dayn weyda waxyaabaha qaar ba waanu iskaba daynayba reerkii finish khalaas waa kala yaaca waxyaabaha dhacay waxaa ka mid a taasi marka laga yimaado guurkii markuu yimaado labadii qof ay isguursadaan dee yaradkii iyo gabaatigii iyo xisaabihii taa waa naqaanayada waxaa soo bira haddana ta lafteedii tii horaa dib loo soo celinayaa reerii baa isbaranaya hablii baa isbaranaya inamadii baa isbaranaya dumaashiyadii taxaan wax allaaliya waxa waxaa lagu dallacayaa miskiinkii yaraa ee is soo tahbiibey ee diriqi kusoo guursaday ee islahaa ilaahay baa ku arsaaqi doonay iska wad ayay waxaa isku dallacayiin guurkii markuu yimaado waxaa dhaca wa idinka yaqaana intaasoo tagsi intaasoo qaylo intaasoo itixaan intaasoo maxaanku idhaahdaa fujaano reero dhan baa lasoo raraya reerku waxay soo raraya intaasoo fadhi iyo intanoo hurdo xisaabtan reerku may bixin macnaa fahan waxaa bixinaya waa miskiin kan yar waa alla waan isagu baa wuxuu leeyahy ninkii waar dee intaasoo arrin baa meeshii yaallay maxaan guursadaa qisaa jirta macaasida ku saabsan caadaadka nimankii la odhan jiray baraamikada runtii mawdiic waan dheeriya raalli ahaada nimankii baraamikada la odhan jiray ee haarun rashiid xilligiisii ciqaabta ay ku dhacday reer bay ahayn wasiiraa dowladda waxaa ka sarreeyey madaxweynaha oo keliya dowladdu dhan iyagaa maamuli jiray waa qoys baraamika la yidhaahdo qoyskii hal mar bay isqabseen yaxi haarun rashiid dabeetana jeel ku dhigay xoolahoodiina wuu la wareegey intii tamarta lahayd wuu laayey intii kalena wuu xidhxidhay intay tamarinayeen ayaa nin ganacsadaaba wuxuu ka yimi kuufa nin ganacsadaahoo kacay waxbaan haysan uu masalafay gabadhiisii iyo carruurtiisiibuu soo kaxeeyey dabeetana caasimaddii muslimiinta ayuu yimi meel kharaabada oo laga guuray buu reerkii dhigay bal waxaa waxyaraa cuntaanan meelaha idinka doonee halkaasii fadhiye buu ku yidhi isagoo suuqa iska dhex marmarayo waxba waaye baa meel lagu buuqsan yahay buu arkay oo kayow lagu jiro waar meesha maxaa ka dhacay markaase wuxuu yihi waxaa lagu yihi yaxya albarmuki inankiisii baa guursaday marka arooskan haddii la galo jawaais baa la qaybinaya jaaisooyin yani dadka lacag lacag baa la siinaya qaar dhul baa la siinaya qaar beeraa la siinaya qaar waxoogaa qofka waxba qaar dahab baa la siinaya qaarba waxbaa la siinaya halkiibu kayowgii buu galay gudihii baa loo ogolaaday jawaa'istu waxay ku jiraan bashqad xidhan bashqad xidhan bay ku jiraan ninkii baa loo dhibay waraaq warqaddaa ku nasiibsa adigu warqaddii buu eegay waxaa ku jira bustaan weyn oo shaam ku yaalla oo biyale iyo guryo ayaa ku yaalla adigu intaas hadleedahay baa lagu yihi ninkii warqaddii halkan buu iska dhiga wuxuu haysta de wax iska in dee afkubaadsi ay tahay wuxuu aaminay marka kadinka uu ka baxay warqadda in laga qaadayo wuu iska fadhiyey meeshii waxoogaa yar buu ka cabay sharaab meeshiiyo isagoo warqaddii sito sitalo goorma lagaa qaadi ayuu kadinka ka baxay cidii kamay qaadin gabadhii buu sheegay wuxu hi dhaqaaji waa la dhaqaaqay shaam bay tageen ninkii waaliga ahaa buu t warqaddan baa lee soo dhibay warqaddii buu eegay wuu kaxeey meeshii buu guryihii iyo bustaankii bustaan allihii alle yahay dee bal nin ba qora bustaankii ka waran oo intee leeg shaqaalaa jooga wax alla waxaadaa ka mas-uula baa la yidhi ninkii in yar buu wuxuu ku noqday nin ganacsadaahoo weyn markii hore ganacsada ayuu ahaa waxoogaa faraqabsiya buu helay dhag waxbaa isugu dubadhacay ninkii xoogaa buu ninku iska noolaa xisaabtii waa iska ilaaway hawshuu soo maray iyo faqrigiiyo wixii uu ilaaway maalin maalmaha ka mida oo dambe ayaa wuxuu yimi meel xamaama xamaamyadu dee ninka xamaamyadeenu waa nooc keliye waagaa ilbaxnimadu waxay taageen xamaamyadu noocii ahaayeen xamaamyada waxaa ka mid ahaa nooc dad baa jooga qofka waa loo maydhaya dadku marka ay maskaxdu ka xumaato si kale u macaamilaan dhalinyaraa joogta qofka waa loo maydhaya amba intu soo maydho halkan ufalatiif waa la duugaya qofka niman dad caadi oo duugaya waa loo saliideynayaa waa loo dhaashinayaa dabeetana hadhow waxoogaa lacaga uu siinayaa dee lacag xoogaa qaaliyaho ilan waa meel v i b ninkii xamaam buu yihi xamaamkaa maanta halay xidho xamaamkii buu yimid xamaamkii buu galay wuxuu hi nin halkaas ba nin yar duugduugo dhalinyara iigu yeedho ninkii baa duugduugay isagoo marka duugaaya ayaa wuxuu xasuustay xaaladdii soo martee faqriga ahayd wuxuu xasuustay arooskii uu tegey berigii arooska waxaan idinka ilaawey markuu dhex galay wuxuu yidhi meeshaa waxa macaasi taalla ragga iyo dumarka isku dhex jira iyo muusiga iyo darabka iyo meeshaa qaylada taalla iyo macaasida iyo khamriga lacabaya waad yaabaysa tanu jeeda taasay ahayd wixii buu xasuustay waxaa kaloo uu xasuustay dhowr bayd oo gabaya oo markii xoolihii uu ku guulaystay ee shaam uu yimi dhowr bayd oo gabaya oo u diray ninkii inankii yaraa dee dhalinyartaha ee berigaasi aroostay ee dee sababtiisa waxan ay ku soo gaadheen abyaad gabaya uu ku ammaanayo abyaaddii qoran baa ninkii loogeyay abyaaddii buu akhriyey wuu iska tuuray ninkii markaa abyaaddii baa ku soo dhaco abyaaddii ayuu akhriyey dhowrkii bayd ee gabayga ahaa buu akhriyey o ku celceliyey wuxuu islaamka beydkii u akhriyaayey ayaa ninkii dhalinyarta ahaa ee duugaaya baa gariiray buuri wuu gariiray dam uu dhacay koomaa buu galay ninkii waaba soo carara ninkii waa la rusheeye wuu soo kacay ninkii meesha istaa baan ku war qof caadiho dee kan wuu diidaye te qof iska caadiya maadii keentid markaasuu uhi wallaahi intii uu shaqaynaya waa maalinta koowaad ninkaas arrinkaasi ku dhaco maxaa dhacay ninkii baa la waraystay wuxu uhi waxba iguma dhicina madaxaa yaro xanuunay waan ka hari waayey buuhi ninkii war maxaa kugu dhacay maxaad la diiday wuxuu hi nin yahow abyaaddaa gabagaad akhriyayso ayaa i saamaysay nin dhallinyaraho xooga oo maxay ahaayeen iga daa buuhi kuu sheegi maayey maya ii sheeg wallahi ana kuu sheegin mar dambe markaan ka deen waaya wuxuu yidhi abyaadan aad tirinaysee gabaygaa ninkii loo tiriyey waa aniga ninkii loo tiriyey ninkii maalintii lagu bixinayay arooskiisa ee aad ku heshay xisaabtan aad sheegaysaa waa aniga xaalkaygana wuxuu ku dambeeyey inaan xamaam ka shaqeeyo dadka xamaamka joogay inaan u maydho siaan arsaaqadda uga helo meesha waxaa ku jiraa waa maxay meesha waxaa ku jira guriga macaasi lagu aasaaso waa la waxbaa waxbaa ka dambeeya guriga macaasi lagu aasaaso ee qaylo iyo jaarka oo dhibaato ay ku timaaddo iyo lahwi iyo darab iyo heeso iyo qaawanaan iyo isdhexgal lagu aasaaso waa mashkilad aad iyo aad u weyn marka cawaa'idda iyo maxaanku idhaha waxyaabaha dadku had iyo jeer ay caadaysteenna waxay ka mid tahay waxyaabaha keena guurka dhallinyartu inay ka baqdaan siyaabaha looga bixi karaa way fara badan yihiin wakhtiga inagu kooban qodobka u dambeya kusoo gebagabaynaya waxa weeyaan balwadda waxaa la yidhaahdo balwadda ninku hadduu balwadda leeyahay hore uma guursado had iyo jeer midee iska muqaamareeyo iska guurso iska furo iska guurso iska furo idhahda mooyaane qof xisaabtamaya oo balwadna leh oo balwaddaasi aan sii dayn karahayn daraasaad fara badan baa jiro qofku hadduu balwad leeyahay weliba balwadda qaadka la yidhahda haddii uu leeyahay xaaladdiisu waa halis sii sheeg sheegi maaye xaalkiisu waa halis guurkana kuma dheereeyo waxay ka mid tahay waxyaabaha cabsida keena dee dawadeedu waa maxay dee waa balwadda iska daa qofku qaadka inuu iska daayo oo istiqaamo uu yeesho alla ka cabsi u yeesho marka lasoo gebagabeeyo ee laisku soo wada minguuriyo walaalayaal guurka waa sunno ka mida sunanta islaamka waa waxyaabaha muslimiinta lagu garto ha badnaado dhexdhexaad ha noqdo amba ha yaraadee waa shay qofka muslimkaa laga doonaya cabsida had iyo jeer ku hareeraysan bal waxyaabaha qofka ka baxsanba ha joogaane waxyaabaha gaarka qofka kuwee shakhsiyaddiisa ha iska saaro cuqadka nafsigaa iyo cabsida iyo mas-uuliyad darada mas-uuliyad qaadi kari maysid reer noqon kari maysid dad biilin kari maysid ubad korin kari maysid waxyaabaha noocaasi odayaasha waraysta nimanka dhallinyarta ah odayaasha ha waraystaanoo hebelo markaad guursatay misead xoola haysatay qaar ba waxay ka odhanayaan casar baan u fadhiisto maalintii maan soo qadayn wallaahi way igu yidhaaheen qaar casar baan u fadhiisto in yaroo gabaati aan soo waxaysa haddaad ka qadayso way kala dhinmi maan soo qadayn maalintii wax la'aan aawadeed wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu